Duqa caasimadda Hargeysa ayaa si rasmi ah u daahfuray shirka maaraynta masiibooyinka ee heer degmo oo ay iska kaashanayaan Ururka Dowladda Hoose ee Al-Kaasi ee Somalilan iyo Ururka Dowladda Hoose ee ka dhisan dalka Holland ayaa magaalada Hargeysa ka furmay. Waxaa shirka ka soo qayb galay ku dhawaad 20 degmo doorasho oo ka mid ah degmooyinka Somalilan. Ujeedka shirka lagu faanqaadayay ayaa ah qayb ka ah sidii la iskaga xog wareysan lahaa qaabka ugu fiican ee loola tacaali karo masiibooyinka dhaca. Agaasimaha Ururka Dowladda Hoose ee Al-Kaasi Somalilan, Khalid Cabdi Xirsi ayaa ka warramay ujeedka shirkan.
shirkan oo ah eh, sida magaciisaba ka muuqata eh, shirka maaraynta masiibooyinka ee heer degmo Eh, dowladaha hoose waxay sharci u leeyihiin oo mandate-ka dastuurka iyo xertoonitiriba uu siiyey inay adeeg walba oo aas-aasi ah ka jawaabaan marka tanna tiunbay la mid tahay ujeeddada aynu isleenahay een, eh, objectiveska ama ujeeddooyinka shirkani waa afar ujeedduu leeyahay ujeeddada koowaad waxa weeyaan eh, maaraynta masiibooyinka heer degmo ama waaxda ama unitka loogu talagalay in dowladaha hoose laga sameeyo muhiimadda uu leeyahay maxsuulka labaad ee isleenahay aad ka heshaan waxa weeyaan in la sameeyo eh, xeer 23 oo ay nagala shaqaynaysa hay-adda natfor inaannu ku darno siyaasadda ama qodobada muhimka ee taabanaya xeer een, maareynta masiibooyinka ah qodobka saddexaadna waxaa weeyaan qodob ka soo baxay shirkeennii labada kun iyo koob iyo labaatankii oo ahaa in basket fund la sameeyo sanduuq loogu talagalay ama ugu yaraan miisaaniyadda dowladaha hoose lagu daro percentage loogu talagalay in lagu maareeyo maareynta masiibooyinka Duqa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa sheegay inuu muhiim yahay shirkan isla markaana xili loo baahan yahay uu ku soo beegmay.
waa lagama maarmaan in la sameeyo ama aynu qayb ka mid ah xafiisyada dowladda hoose inaynu ka dhigno xafiisyada ah, ka hortagga iyo u diyaargarowga am- ama maaraynta masiibooyinka arrintaasi muhiimad weyn bay leedahay Eh, waxaanu soo tijaabinay qoladada hargeysa oo annagii samaynay unitka structureka dowladda hoosena waanu ku darnay xafiis eh, shaqadiisa u madax bannaana waanu ka dhignay shaqooyin badan oo wanaagsan ayuu intii xafiiskaasi uu jiray uu qabsoomay Eh, wuxuu eh, noo tilmaamay ama na tusay meelaha lise nagaga hor imanayeen nagaga nagaga imanayeen wuxuu soo jeediyey xalal markaa xafiisku islahaa waxba lagaga qaban karayaa oo joogto ah intii xafiiska aanu samaynay een, xogta ka hortagga ama maaraynta masiibooyinku joogto ayay ayay ahayd halkay markii hore ku soo boota ay ahaan jirtay ugu yaraan markay ugu yar tahay xafiiskaas wuxuu noo sheegaa in berri roob di'i doono xajmiga roobka iyo dhibaatooyinka la malayn karo iyo meelaha dhibaatooyinkaasi ay runtii ka imanayaan mar haddii markaa ahmiyadda uu leeyahay waxay nala tahay aynu arkaynana in ay dhacayaan masiibooyinkii